wafdigii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayey ee safarka muddada qaatay ay ku marayeen qaybo ka mid a gobolada dalka ayaa waxa ay kusoo gunaanadeen degmada hobyo ee gobolka mudug halkaasoo maantay uu madaxweynuhu ka dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada hobyo gudoomiyaha degmada hobyo ee galmudug cabdulaahi faad ayaa madaxweynaha uga warbixiyey xaalka degmada waxaan ka xumahay caloolxuman ay ugu beerta maalin walba in waddada ay ku dhintaan gabdho soomaaliyeed oo xaamilooyina marka loo waayo dhakhtar dhalinyada loola cararay gaalkacyo cadaado oo aan cisbitaal uga sokeyn madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in safarkiisii nabadda uu isu bedelay horumarinta adeegyada bulshada waxaana madaxweynuhu sheegay in dib u dhaca dalka ka jira ay sabab u tahay ammaan darri soomaaliya haysata ha yeeshee ay sii wadi doonaan hirgelinta adeegyada horumarinta safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshisiin laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar safar horumar iyo dhagaxdhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo cisbitaallo maxaan idhaahdaa jidad eerboorro haddana waxaan taagannahay dekadiaan taagannahay dhinaca kale duqeyda degmada cadaado oo qabay walaac kaga beermay heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug ayaa madaxweynaha galmudug iyo madaxweyne farmaajo waxa ay ku dejiyeen in cadaado ay kusii shaqayn doonaan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo qayb ka tirsan golaha wasiirada galmudug annaga iyo madaxweynaha iyo ahlu sunna iyo sheekh shaakir kulligayo waxaan soo go-aaminay ama aan maaragtay ku soo tashanay cadaado dowladda qayb badan oo ka mid ah baarlamaanka ugu horreeyo inay joogaan madaxweynuhaan ugu geesinimo geliyey annagana arrintaa waa ku dadaalay ogaada ma aha ayaga keliya wasaaradaha barkood iyo wax badan oo kale ayaa joogi doona
suu sheegay madaxweynaha haaf shalay iyo xalay waa wadahadal yaa noo socday in halkan lagu shaqeeyo ay baarlamaanku halkan ahaadaan oo aydinku aydan dareemin in laydinka tegey inaydan dareemin in laydinka tegey baarlamaanka intuu ku shaqeynayaa go-aanka qaadayna soo saas maaha dowladda qayb ka mid ah inay halkan ka shaqaysaydee naftigeeda baarlamaan keliyaysan ahaan qaybaha kale ee dowladda ee wasaaradaha iyo wixii loo baahan yahayna halkan ay ka shaqayso insha allah madaxweyne farmaajo ayaa safarkiisa hobyo kadib u duulay muqdisho waxaana socodka hobyo ee madaxweynuhu noqonaya kii ugu horreeya ee madaxweyne uu ku yimaado degmada hobyo tan iyo wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii xilligaa oo ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a hobyo